iyadoo dhowaan mas-uul ka tirsan dowladda federaalka nin darwal ah ku dilay duleedka magaalada muqdisho xili uu ku qasbayey inuu si xoog ah ku codeeyo ayaa arrinkaas waxaa dafiray guddiga doorashooyinka u qaabilsan xasan sheekh maxamuud cabdikariim axmed oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka ayaa waxa uu si cad u dafiray in darwalka loo dilay doorasho darteed waxaan social media ka aragnay inuu jiro qof soomaali ah oo la dilay allah unaxariisto oo la leeyahay waxaa lagu dilay in isdiiwaangelin qasab ah waa baarnay hay-adaha amnigana waa la hadalnay waxaanu ku furnay investigation annaga noo gaar ah waxaana soo ogaana inuu dhintay laakiin uu ku dhintay checkpoint issue ka dhacay ah aysan ahayn wax la xidhiira doorasho iyo diiwaangelin midnaba
ehelada darwalka la dilay oo kol sii horeysay la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay sababta loo dilay wiilkooda taas oo ay beenisay dowladda federaalka wiilka waxaa loo dila kaala codee dadka kula socda iyo adugu kaalay codeen wi annagu gobolaan ka nimid dad safarahan wadnaa furii gaarigaa lagula dhegay furii gaariga markii lagula dhego kafuqi diidana bastoolada laqsiiyey saasuuna ku dhintay wiilkeennii qof daalan oo musaafir ee oo socoto kaala kaarka codee haddii kaleet waa lagu dilaa annaga baabaa waxaan la yaabanahay noqotayba og abriir eh dowladda federaalka waxay mar walba beenaysaa tacdiyada iyo xadgudubyada ay u geysato bulshada ku nool meelaha ay maamusho